halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo barteenna internet-kood nagala socotaan v o a somaly com qodobada aan idinkugu hayno dhegeystayaal horta marka ugu horeysa duhur wanaagsan idaacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa wakhtigan xaggiina kowdii iyo barkii duhurnimo waana shan iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno xiriirka ka dhexeeya suugaanta soomaalida iyo sidoo kale hadallada sirbeebta ah
durduroomay dawo bukootay dab dhaxmooday waxaaso dhan muxuu leeyahay markuu yidhaahdo dab dhaxmooday markuu ku yidhaahdo shareeruu adeegsaday wuu shareeray sababtoo ah qofkii wuxuu kuu shareerayaa metaforik af ingiriiskana metafor baa laydhaa qofku markuu xil loo dhiibo xilkii qofka marka la doorto darajo haddii la saaro xilkii daryeeli waayo waa dabdhaxmooday
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale oo ay ku jiraan dhinacii heesaha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo boqolaal muhaajiriin oo ku jira xabsiga cayn zahra ee dalkaasi liibiya ayaa waxaa ku nool dadkaasi ay ku nool yihiin xaalado adag kadib markii ay kor u dhaafeen ilaa iyo kun qof sida la sheegay dadkan waxaa ku jira caruur lagu xiray halkaasi iyadaoo howlgalkaasi ay cambaareeyeen hay-adaha xuquuqul insaanka guud ahaanba ilaalada xabsigaasi cayn zaara iyo mas-uuliyiinta libiya ayaa waxay sheegeen in muhaajiriintan ay siiyaan cunto hooy iyo daryeel caafimaad laakiinse muhaajiriinta ayaa sheegay in qaar badan oo ka mida aysan haysanin daryeel welina ay aad u liitaan oo ay baqayaan labadii toddobaad ee lasoo dhaafay mas-uuliyiinta magaalada tripoli ayaa waxa ay xireen kumanaan muhaajiriina waxaana howlgalkaasi ka dhashay dhimashada dhowr qof oo tahriibayaala xaaladeennu waxa ay noqotay mid argagax leh xataa hadda oo aan ku sugannahay meel ammaan ah hadda kadib dhab ahaantii weli baqdin ayaan sii qabi karnaa ayuu yiri cabdulcaalim xasan oo ah afar labaatan sano jir kana soo jeeda eritrea waxaa kaleeto uu sheegay in ay ka baxsan yihiin xaaladaha bini'aadanimo sida loola dhaqmay dadkaasi oo ku jira xabsigaasi waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan ayaan afrikada bari xaggiina idin leenahay annagana aroor wanaagsan ayay noo tahay markana kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii sooyaalka dhaqanka iyo xiliyadan oo kaleeto aad dhegaysataan aan iraahdee maalmalboo jimca waxaana barnaamijka noo soo diyaaray nalala socodsiin doona haashim sheekh cumar good oo jooga borome
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ah laaba maalin walba oo jimca ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijkeenna dhallinyarada waxay noogu martay abwaan daahir maxamuud xadi oo ka mida macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda camuud iyo jaamacadda hargeysa barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu maanta ku soo qaadan doonnaa mawduuceenna adeegsiga afmaldahayaasha afka soomaaliga kusoo dhawow daahir maxamuud xadi marka aynu ka hadlayno afmaldahayaasha soomaaliga kuwa yihiin
saad u sheegtay adawaadku shicir baa laydhaa qalabka qalabka afmaldahayaasha figures of speech waxaa ku jira irony aligeri paradagas kinaaya afardayg wadiga arkaya marka ekayn baad ekeenaysaa ekayn waxbaad wax u ekaysiinaysaa lagumoo dirtii maacaleesh midhihii saaraaye sida geed calalan loo ubax geedka qariyeen oy gooni laabuhu midba gees ubaxii u bixisay mogta waa loo ekaynayaa waxaa weeyaan waad shareeraysaa cashaaqmuun shareeraha ama waa daahidda wuu daahay hadalkii markuu daah wax ku xidho ayuu adeegsaday durdur oomay dawo bukootay dab dhaxmooday waxaasoo dhan muxuu leeyahay markuu yidhaahdo dab dhaxmooday markuu ku yidhaahdo shareeruu adeegsaday wuu shareeray sababtoo ah qofkii wuxuu kuu shareerayaa metaforik ah ingiriiskana metafor baa laydhaa qofku markuu xil loo dhiibo xilkii qofka marka la doorto darajo haddii la saaro xilkii daryeeli waayo waa dab dhaxmooday ninku hadduu reerkii biilkii iyo masruufkii iyo marashadii ka soo dhexi waayo waa dab dhaxmooday marka dudur haraadayna waa ninka dunyo haysta dahabka barkanaya ee haddana dadka shaxaadaya ee wixii sideeqi waayeen wuxuu soomaalidu yani waxay haystaan waa rij waxa weya waa dad dhul rija ku nool haddana faqiirina waxoodii baa deeqi waayeen waa durdurkaa oomay waxaa dawa bukootada ugu daran waa cadaaladda haddii qur-aanka iyo cadaaladda haddii daaha la saaro oo lagu dhaqmi waayo waa dawo bukootay halkii lagu daweyni sidii loo daweynaya dadka la weydiinay dufanbasaase waa dhaqanka markaad ka tagto dhaqankaaga qofku dhaqankiisa iyo hidihiisa iyo caadadii islaamnimadii markuu tago waa dufan basaasay dhaqanka oo la daryeeli waayo laga tagaana waa dufan basaasay marka ta ugu adagi waxaa isticmaalay ninkan la idhaahdo oo martin owin way sheegeen oo wuxuu gabagiisaan jeclahay ninka la idhaha qaasim waxaan ahay macaan iyo qadhaadh meelkooda yaalle bili aadan baan ahay dhan xunna waan lehay dhandhan fiicanna waan lehay yamxeerada garhwe waxaa isticmaalay ibraahim garle yamxeerada markii gobonnimada jabuuti ay daaciyaysa hadday dhaanto ubadkooda noloshii dadka reer jabuuti ayuu yamxeeriyey aydaadhaanta ubadkooda afrikada ilahu maxaa laga abuuraya aasiya waxaa leeyihiin armiyo xooga annagana orobaa sidaa warta noo rarana ayaantii la dhooga kunbaa lanaga asaaya aydaa eese hadday dhaanta ubadkooda afrikada ilahu maxaa laga abuuraya allaha hilmiyo maxaad diinta ugu yeeshay haddii alla kuu rooyahay qofayn baad isticmaalaysaa qof baad ka dhigaysaa waraabaha ciyayo adaa ku warramaya waahiyaha nin weyn laga jaraad walacsan doontaa marka cabdigahayr baa yidhi dadkii buu isku dirayaa markaa qofayntu waa marka shay kale qof loo ekaysiinaya waxaan qof ahayn oo noolo ah ayaa laga dhigaya masala nin qofayntaan isticmaalay meel baad qof ka dhigay marka buu ku yeedhee warankiiyo bilaawo hubka laysla beecsado isblaacsiga dagaalada boorama haddaan ahay burja baanu leehay meeshii baan qof ka dhigay carurta diyaaradu laysay ayay tii marka buu ku yeedhee warankiiyo bilaawo hubka laysla beegsado isbacsiga dagaalada boorama haddaan ahay burji baanu leehay maantana bartaydii beydkii hadday timid barbaartiiyo caruurtiiyo dadka birimageyda bamninkii uu quree baqayuhu soo wadhay aarku baaqsan maayo boorama haddaan ahay walee beryaan dheereenna baa ugaan jaray qofbalays baad ka dhigi kartaa waraabaad ka dhigaysa waraabaha ciyayo shimbirayow heesa heesa heesa hal wanaagsan shimbirayow ciciyay ahayd moogtahay laakiin qof baad ka dhigaysaa guguulihiyow haddaad guuga ooyeyso ama aad gawayaha kumana gama la diidayso gabaygaa guuguulaha qof qofka laga dhigay shimbirta loo warramaya dadka shimbirtii baa noqotay wadda laynoo soo mariyo warka fariinta laynoo soo farayo markaa ninkii wiilwaal wuxuu yidhi inankiisu shaxda la ciyaarayay sarbeebta haweenkaa lagu isticmaalaa wuxuu yidhi adeerkaale maxamedow ila ciyaar saxda sac wanaagsan oo weyl wata oo kayn wahdiyo daaqa oo yarahe waalwaalan oo wiilasha eryooda inaanad weli horaadkiisa qaban adeer ii maruu cadeebe kanaan degay kii yaraabaa la qaatay adeer aniga way waanisay halanku weydiiyo hal waraaba dilay oo haddana weli xaraareeyey wax gura haddii lagu yidhaa aan wax kugu raacin inaanad weel u soo qaadatay ii maruu cadeeb kanaan dhegay marka gamaankiina badan faytino gobolbac waacayne qaar baan ka gooriyo ka goorgodolka daynayne qaar baan raadkaba labagaalbnu aqoone gabxalagu shakaaliyo sangihii gaabi orodkiye gacalnimo haddaad naga rabtaa go-aha noo doorsho haddii kale sidaad noo gasheen bay noo godoba inantii baa ku xumaatay markaa gacalkii ninkii gacalkii seedigii buu la ciyaar shaxda kanaan degay hal garow shalay saahidoo gobillo yeedhaaye horta garowgeeli waxuu yahay laysgaraaxaye waa labagu-iyo dayrjir aan fulinkeergeelin waa kaagankeedii guryaha loogu cawsguriye rag gamaan yaqaanaa nin gamaan yaqaanaa dhal waagaasa bixiyaye maxaad nagu galaysa haddaad fuuli garan weyda inan yarow aad yor baa kuu dhisnay adiga barbaari waaye iminka tusaalayaal badan oo afmaldahayaasha iyo soo qaadata afmaldahayaasha soomaalida intay leeyihiin tiradoodu waa imika aniga ekaynta waxay markaad wax u ekaysiiso ma marka aad shareerayso markaad u ekayso laguma dirtaya maacaren sida geed caleenlo ubax geedka qadhiyeen waxaa lagu gartaa ekaynta sida lagumoo dirti maacarish qofayntana waxaa lagu gartaa inaad xayawaan ka dhigto qof inaad shimbir ka dhigto qof shimbireyo heesa guuguudiyo fiihadaoy ololace waraabha ciyaayo qof baad ka dhigaysaa meel baad ka dhigaysaa si la sugan oo kale markaad tilmaamayso wasi isticmaalaysana waxaa weeyaan gurcodkiiyo caddad waa walaal guurta kala roone waa laba ninoo walaala ninna marka loo shaxaatago gurigiisu soo dhoweeya dadku bariya martidu bariya nina waa lagu gurcodkiiyo caddadu waa la walaal guurta kala roone gaadiid la dhaashuha ninka hebel xirsi cilmi goolle gaadiid la dhaashuha gabilmadiidihii guriduuna wada saari jiray gocanaya amooyi marka si la sugantu waa inay isku obasid noqdaan cadda iyo gurcud islaantii maxay tidhi islaan cad baad soo gursatay iyo isaan laga sheega ha gurcudkii caddada caddadunbaa gurcudkunbaa dambayni marka wax isku obasida ayaa loo isticmaala wax macaan iyo qaraan
sarbeebtii oo kale marka laga hadlayo se loo sarbeebaya sarbeebtu imika waxaa weeye waxaan ka markaan doonay inaan sarbeeb arko sheeko sarbeebaan ka dhigo waxaan ku isticmaalay gabaygagan maqalay warlayda ah ee jiirka ka hadlaya jiirka waxyaabaha aan soo qaatay humaagyada aan soo qaatay humaaga humaaga jiirku humaagaasi aan isticmaalay iyo bisaduba waa laba humaago aan aan sarbeebay oo wax kale u taagan yihiin qabyaaladda waxa- bisadu wax qabyaaladda u taagan tahay jiirkuna qaranka u taagan yahay marka maxaan idhi anigoo sarbeeb isticmaalaya baashii sheeko soo jirtiyo murti jalalan tidhi bisadaa jaweyn waa sarbeeb waxaas waa- maaha dee humaaga sarbeebta shab- bisada ayaa u taagan qabyaalad bis- qabyaaladiiba qarankii dee qarankiina ba- jiirkaa yar la cunayo seke soo jirtiyo murti jallan tidhi bisadaa jab weyn jiirkii baddo hadba jalabsato ka jaqaaqisoo naftii shirkati jimco maalinaa jiirkii shiray oo jinnigan bisada in la jebiyo jaasku nabad ka helo jiirkii dhammaan statekii iyo dadkii nationkii jiirkii dhammaantood iyo jawaab jilbaha isla galay shaxda lagu jeegay jareen lagu adkeeyey jiirkaba suldaankii ugu jogobsanaa ayaa hadal ku jaray bisadina xumeey in surkeedaa jaban koor jalalan badan jiirkigaagana jadhab loogu xidho duqutuu jamir jiirkii kalena jeenigu ku sii jacay waxay ka timid yaanyuurtanjaan qabyaalada habar jiirkumaa jikra noqonayo koor badan jalalan badan u jaxasi kara qabyaalada marka dee- hadday qallalam tidhaahdo inta qaranka jecel way ka ordi lahayd waana layska qaban lahaa laakiin hal- koor ha lagu xidhaa yaa ku xidhaya reehda baa ku xidhan maaha waa nationku ha ku wada xidho markaa qabyaaladii baan ka dhigay bisad qarankiina wax jilicsan oo jiir ah markaa saasoo kale aad u samaynaysaa sheekadii ayaa
afmaldahayaashaoo kale maahmaahdu ma soo gelaysaa habkan maahmaahda loo dhigo ama murtida kaleba loo dhigo iyaduna waa mahmahda iyo odhahduna waa hab kale iyo tan kale la yidhaahdo idiamiska afmargeynta afmargeynta dee afka markaad margeynayso ee, waa waa gooni iyaduna hadal waa margiga oo waxa weeyaan taasina waa mid gooniya hadal waa mergi maxaa loola jeeda ama af soomaaligu waaba mergi marka soomaalidu leedahay haa siduu mergi u yahay waxay waxay leedahay een, waa- milay baan arkayaa milay baan arkayaa m- miid baan arkayaa mulaaxa baan arkayaa adigu ay maqlaa roon waxay leedahay marka milay baa jire waxbaa eh, malaaqaye yani ur baan leh oo kale ayaa oo la odhanaya waa idiomatic laan weyn waa gacanti go'day waa bakayl marka lagu leeya waa gacanti go'day baa lagu odhanaya fa ur ku tuma ku leedahay ya cali ur ku tuma ku leeyahay dadka ma saamaxo weeyaan marka taasaa idiomaatigas laydha mahmahduna waa wax hadalka siduu u egyahay si ka duwan loo micneeyo nin daad qaaday xumbe cogse yacni qofkii khatar buu ku jira wax alle wuxuu- uu iska boodbooday taalmahayo lax diidani Eh, meel wax geed ka xoqata ma weydo wixii baa laga adkaaday sababo kalaad u sheegaysaa Eh, hal liba xalkiisa ma gudlato qofaad ka xishoonaysaad arkaysaa marka isaga waxa lagu sameeya waxa la yidhaha baralism wax- baralism laba shay isku dho waxaa la odhanaya haashim eh, waa oday hagaagsan hagaagsantaa iyo waxa laisku keenaya haashimtii dile waa khiyaro deeqsiya nkaasaad baaraliisa baad ku samaysaa baaralal ninba xoole ninba hawlo wa xoogsaday ninba xinka wa xoogsaday ninba gadarada wa xoogsaday ninba liibaanta wa xoogsaday yani marka doonis waad samayn karaysaa marka wa- waxaasoo dhan eh, habka loo isticmaalaya mahmaadu adduunyada oo dhan si gooniya u isticmaasaa waxaa lagu sameeyaa xubin ladhaa baralisin baa laydhaa oo iyaduna waxaa loo adeegsadaa qalabka caynkaas marka way kala duwanyihiinsaan imika sheegay idiomkii oo margiintii sidaad moodaysa mahayne waxaa loo leeyahay laandaaqa geeliba markuu laacis leeyahay soglooli kama dhaco yani iblaa imaan la-aan ba ku qaadaysa meel cidlaa waa margiinta hadalka meel cid ha tegyahay jar ha isku ridin oo meel alis ha gelin marka saasaa siday waxa ay ku qurxiyaan intaa marka laga raabo waxay ku qurxinayaan nimanku haddana shanta xawaasu qamse u faanaana qabiilka urtu isticmaalay isagoo dunuunacayo marka waa shanta dareen waday shanta dareen baa la isticmaalaya u faanaana qabiilka wankayga caddow hanaacin ayuu ku leeyahay haddaad se wiiqulayso jidkaagu waranwaryoodo way kaa way kaa tidhaahdo waraabaa ku cuni doona wankayga caddow hanaaqan indhuhu aragu kaa isticmaalay gabadhii markaad gabadhii arki weydo sida huriyo gabadhii baad arki weyday reer ladan bay ka dhalatay gaadhin bay la socotaa ma irkaad degtaayoo dayaxaad ku noosoo laxaa dushaydaba yarta daajsaa tahay aragga dee maxaa laakiin laga wadaa laguma arki karayo mairkaad degtaayoo dayaxaad ku noosho oo araggay dhadhanka markuu isticmaalaya dhadhanka markuu isticmaalay waxaan ahay macaan iyo qaraan meerku wada yidhaahda ayuu ku leeyahay geeli isagoo duununacayo isagooda duunuunacaya waa maqalka fiin hay-adaa ooyo ohin ciirsade waa maqalka waraabaha ciyayo waa maqalka marka shanta xawaaso khamse ayaa la adeegsanaya shanta dareen waday shanta dareen ayaa la adeegsanaya waxaa la adeegsanaya qalabka maldahayaasha waa adeegsanaya humaaga humaagaynta waxaa la adeegsanayaa idyamiski oo margeynta iyo mahmaahda iyo murtida hadalka murtidina waa hadalka ugu fiican cajiibka dhiisheeda caanaha taqaan tiyaababkaa go-ane iyadoo tolliin wolka wayse kala taalle tayday cuslaysay maxaad saarinin cawde war maanta boqol doolar amaha layga iga bixi aniga wallahi boqol baa laygu leeyahay maxaan ku dhaamaa
intaa aad sheegtay oo dhan ee afmaltahayaasha iyo qaybaha kale yaasha nimanka soomaalidu ay u isticmaalaan abwaanada soomaalida inaa raggaas wax qori jiray waan gartay ayaa qalab u isticmaalaya qalabka afmaldahayaasha Marka, ee sarbeebtu ee keeyaha een silan suganta iyo maxeerada iyo maxeerada iminka markaan isticmaalay maxaan leeyahay ee basaas bay tiimihii gogaan gaaraydoodu mare kuwa kale ga- gabdhahan gaarid ahayn dumarkan gaarid iska da tii gaarid ahayd iyo abaaraha dhacay ay timihii ba- basaas gogo'een bogii subaga laga dhoofiyo haatan garowroobi xoogaa garowaa minka noo baxay xoogaa yaroo in rabbi khayr haysanna waa marka gaajadu dhacdo Waa iyo maxeerada.
waa iyo maxeerada Ee, waxaa soo marka la afmaltahaya buurburinayo waad buurburinaysaa haddaan kugu hanqaro mawjad sayidku muxuu yidhi haddaan kugu hanqaro mawjadaad ku hafan doontaa ilaa caydhaha kaatay habeecadiisii hawadaa waxay ku lahaan hirar madow weyn timcadda muxuu yidhi milyaaneerka arartaa macalinkaygii milyaneerka goortuu birtay maxaarad wataas takalaa buurbuurintii milyaaneerka arartuu ahaa macalinkayga waa buurbuurintii midlayeerku goortuu bartankaygii mira waa jamciilisa ya muxuu yidhi ninkana atraawil saraar iyo lag iyo bari kee baan ku siiyaa gabaygaygu waa saraar iyo lag iyo bari oo waxyaaba qaaliga weeyaan ninkaas ninka sirka yimid ninkaas sirka soo salaamay waxba aanan sidano saraar iyo lag iyo bari kee baan ku siiyaa iimaan sad weeye mid haddaad salugtana saddexdaba barigaho waxaa soo afmaltahaa oo kala duwana waad sheegtay ma waxaa loo isticmaalaa tixda mise tix iyo tiraabaa loo isticmaalaa iyo tiraabo waxay ku qoran tahay nuuraddiin noo fariskiisa things bugasa no longer atis jinwa ajiibe no longer atis uu ku isticmaalay oo raytariskoo dhan baa isticmaala nuuraddiin faarax dakuruuk rib ayuu ku isticmaalay daneykneeda ilbadi qawreed buu ku isticmaalay marka raytariska cusubna tiraabtay ku isticmaalaan novaliiska nimanka noofalka qora noofalku de waa sheeko dheera oo humaagyadan iyo waxaan oo dhan leh ninka nimanka noofalka qora ragga sheekada dheer qora iyo dadka sheeko gaaban qora iyo dadka qora gabayga tix iyo tiraabo waa loo adeegsadaa
intaas waxaynu kusoo gunaanadina kuna soo gabagabaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama martina uu inoogu ahaa abwaan daahir maxamuud xadi mawduuca aynu kusoo qaadanina uu ahaa qalabka afmaldahayaasha ee soomaaliga aad iyo aad buu Aad u mahadsan yahay mahadsantahay.
ee, daahir maxamuud xadi waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelya
xaashim sheekh cumar good aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaas isaga ayaa nala socodsiinaya soona diyaarinaya waa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo xiise gaara lahaa markana bal dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur buqaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee waddamada qaaradda koonfur ameerika ayaa xalay la ciyaaray kulamadii xalay dhacayna waxaa ka mid ahaa kii xulka boliviya ay afar iyo eber oga badiyeen xulka baragway kolombiya waxaay eber iyo eber isa dhaaf waayeen xulka ekwador oo ay wada ciyaareen xulka argentina waxa ay hal iyo eber oga badiyeen xulka beru jilina waxa ay saddex iyo eber oga badiyeen xulka venezuela xulka baraasiil oo hogaaminaya dhibcaha isreebreebka koobka adduunka ee waddamada soud amerika ayaa xilli dambe oo xalay ah ciyaar soo gashay waxa uu afar gool iyo gool uga badiyey xulka urugway dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa rajo weyn ka muujinaysa inay helaan saxiixa ciyaaryahan bawl bogba oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester united kaas oo qandaraaska uu kooxdiisa kula jiro uu dhacayo marka la gaaro bisha juun ee sannadka soo socda bogba ayaa ilaa iyo hadda aan wax qandaraasa u siixin kooxdiisa manchester united lamana hubo halka uu mustaqbalkiisa saldhigan doono isagoo fursad u heli doona haddii la gaaro bisha januari inuu heshiis hordhaca la sii galo kooxdii uu doonayo bogba ayaa sidoo kale waxaa doonaysa kooxda b s g ee kubadda cagta oo iyadana ay haysato hubantila'aanta ciyaaryahankooda embabe kaas oo isagana qandaraaskiisa u dhacayo marka la gaaro bisha juun ee sannadkaa soo socda real madrid ayaa dhinaca kale waxa aysan ka raja dhigin ciyaaryahan kelen embabe waxaana ay ku raja weyn yihiin in ay si xora ku helaan bisha juun ee soo socota markaasoo uu dhacayo qandaraaskiisa xiddiga ayaana sidoo kale heshiis la sii geli kara kooxda real madrid dhinaca kale kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa isku dayeysa inay soo celiso ciyaaryahan eden hazard oo kooxdaasi hore uga tegey kaasoo hadda ku sugan kooxda real madrid tababare thomas tushel ayaana doonaya inuu dib ugu soo celiyo garoonka stanford bridge xiddiga hazard dhinaca kale kooxda chelsea daafaceeda rodiger ayaa waxaa si weyn u doonaysa kooxda barcelona oo u aragta dooqeeda koowaad ee qaabka difaaca rodiger ayaa sidoo kale waxaa doonaysa kooxda bayer munikh ee kubadda cagta tababare thomas tushel ayaa hore u sheegay in maamulka kooxda chelsea uu ka doonayo in qandaraas cusub ay ka siixaan xiddigan oo lafdhabar u ah shaxdiisa mustaqbalka xiddigan oo lafdhabar u ah shaxdiisa mustaqbalka kooxda ac milan ee kubadda cagtana waxay si weyn u doonaysaa ciyaaryahan jese lingar oo u ciyaara kooxda manchester united kaas oo isna qandaraaskiisa uu dhacayo bisha juun ee soo socota ac milan ayaa sidoo kale kula dagaalami doonta saxiixa lingard kooxda barcelona ugu dambayntiina kooxda newcastle united ee maalgelinta isku samaynaysa ayaa la sheegay inay doonayso ciyaaryahan rabiot oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda yuventus kaas oo u dhashay dalka faransiiska wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha qodobkii warkeenna caalamka ugu weynaa haddii aan ku noqdana boqolaal muhaajiriin ah oo ku jira xabsiga cayn zaara ee dalka libiya ayaa waxa ay ku nool yihiin xaalad adag kadib markii dad kor u dhaafaya kun qof oo ay caruur badani ku jirto lagu xiray halkaasi iyada oo howlgalkaasina la cambaareeyey gaar ahaan hay-adaha xuquuqul insaanka ay cambaareeyeen ilaalada xabsiga cayn zaara iyo mas-uuliyiinta libiya ayaa sheegay in muhaajiriintan ay siiyaan cunto hooy iyo sidoo kaleeto daryeel caafimaad laakiinse muhaajiriinta ayaa waxa ay sheegeen in qaar ka mid ah ayaga ay haysato daryeel la-aan iyo sidoo kaleeto xanuuno welina ay aad u baqayaan labadii toddobaad ee lasoo dhaafay mas-uuliyiinta magaalada tripoli ee dalkaasi libiya ayaa waxay xireen kumanaan muhaajiriina waxaana howlgalkaasi ka dhashay dhimashada dhowr qof oo tahriibayaal ah xaaladdan waxa ay noqotay mid argagax leh xataa hadda oo aan ku sugannahay meel ammaan ah haddaba dhab ahaantii weli baqdin ayaa nagu jirta ayuu yiri cabdulcaalim xasan oo afar labaatan sano jir ah kana soo jeeda dalka eritrea wuxuu kaleetoo sheegay in si ka baxsan bini-aadanimada loola dhaqmay dadkaasi sidoo kaleetana la xiray bilo ka hor libiya ayaa hooy waxay u tahay ku dhowaad lix boqoloo kun oo muhaajiriina sida lagu sheegay tirakoobka qaramada midoobay waxaa la sheegay in dadkaasi intooda badan ay kasoo jeedaan dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya waxaa sidoo kaleeto aada u yar in warbaahinta caalamku ay hesho qaabka iyo xarumaha lagu hayo dadkaasi muhaajiriinta libiya uga soo gudbaya xuduudaha warbixin haddaba arrimahaasi la saabsan ku saabsan warbaahintu inay hesho way adag tahay hase yeeshee xaaladaha bili-aadanimo ayaa had iyo goor waxaa ka hadla haydaa xuquuqul insaanka
waa tahay heeskaasi waxa ay gabagaba u tahay barnaamijkeennii duhurnimo ee dhallinyarada maanta anigoo ah shahre cabdi axmed ayaa idinla socodsiinaya intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno afarta galabnimo haddii allaha hawada la ogolaado inta ka horeysa nabadgelyo